isagoo waraysi siinayay warbaahinta wasiirka arrimaha warfaafinta ah ee maamulka puntland maxamuud ceydiida dirir ayaa waxa uu gebi ahaanba beeniyey islamarkaana waxba kama jiraan uu ku tilmaamay warar sheegayay in gawaari ka soo tallaabtay xadabeenaadka ay huba u sideen maamulkaasi wuxuu tibaaxay in gawaaridaasi ay ahaayeen kuwa qudaarta keena deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi islamarkaana aysan jirin wax hub ah oo ka soo gudbay xadabeenaadka soona gaaray gudaha deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi hase ahaatee uu tilmaamay inay awood u leeyihiin inay keensadaan huba anigu ma caddayn karo in puntland hub soo galay adiguna ma caddayn kartid laakiin waxaad daadatay malaa baabuur kuwii barandhada iyo keeni jiray iyo yaanyada keeni jiray oo sharica saaran yahay oo baabuuri waardiyeynayso in laga waardiyeynayay in la dhaco dad aana isku leh ay kala dhacaan baabuurta iyo in kale qofna ma caddayn karo laakiin in dawladi waardiyenaysay unbaad baad muuqanaysay marka annagu hub ma keenin laakiin hub inaanu keeno sharci waa u leehay sidoo kale ceydiida wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland oo hadalkiisa sii watay ayaa madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheikh waxa uu ku tilmaamay inuu ahaa ninkii ugu horreeyey oo dhulka soomaali galbeed ee etoobiya ay gumaysiga ku haysato ku tilmaamay dhul ay leedahay dowladda xabashida etoobiya islamarkaana uu hadda doonayo inuu bulshada soomaaliyeed ku qaldo inuu diidan yahay etoobiya islamarkaana ay iskhilaafsan yihiin madaxweyne xasan isagu waa ninkii intuu jigjiga tegay dhaantada ku ciyaarayay oo lahaa dhulkan etoobiya iska leh madaxweynihii ugu horreeyey ee soomaaliyeed ee jigjiga taga ee yidhahdeen dhulkan etoobiya le isagu ahaa hadeerna markii muuse bixi uu saxeexayay m o u-da isagaa la fadhiyey miiska hor iyo gadaalba isagaa u wada etoobiya marna isagaa xaggaa u wada marna isagaa xaggaa u wada siyaasad saxa oo maaragtay leh jiha wixii uu qalday dadkay aanu kula soo gabanin waxaana warkan ka soo baxay wasiirka arrimaha warfaafinta ee maamulka puntland ay kor u sii qaadaysaa xiisadda khilaaf ee ka dhex taagan maamulka puntland iyo dowladda federaalka iyadoona arrintan ay qayb ka tahay eedeymaha ay warbaahinta isku mariyaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamulada shisheeyaha